daawdow xalay goor ay tahay afar saac amin goor ay tahay laba saac iyo bar yaa waxaa naloo soo sheegay in salaadii cusub markii laga baxay in lagu dilay nin sargaal oo u shaqeeya booliiska qeybta dambibaarista oo loo yaqaano c i d oo ku magac dheeraa siraaji allaha naxariste in lagu dilay sababtaas dadka dileenna ay ahaayeen sida la sheegay dadka qarinahayo waxayna ku turteen barta masaajidka hortiisa markii salaada cisho laga soo baxay waxaan horta rabaa inaan u tacsiyeeyo eheladuu ka dhintay siraadi iyo wixii ehelkiisi hay saxbiyaalkiisi dadkiisii waan u tacsiyeya runtii wuxuu ahaa nin shaqaale dawladeed waxaana u maleyna hadda nabta in lagu jirona hawl ku saabsan shaqadii uu uga hawlgalahayay meesha uu joogo marka sidaasaan yaanu soo gaarta xalay
sidaad sheegtay sarkaalkani waxa uu ahaa sarkaal dhinaca dembi baarista qaabilsan goobta lagu dilayna waa goob ku dhow xadka soomaaliya iyo kenya oo aan ognahay in inta badan qalalaase ay ka jiraan halkaasina kooxo maleeshiyaad oo dhanka soomaaliya marka qaarkood kasoo gudba ay weeraro ka geystaan gudaha kenya marka ilaa iyo haatan ma la ogyahay cidda falkaasi geysatay amaba tuhun ma jira
wallahi runtii hadda hadda ayada waxaan kala sugaynaa qeybta booliiska iyo laamaha kaloo dawladda uxilsan xagga dambi baariska laakiin kolaba saad ognahay dhulkaas xadka dhinaciisa kale nabadgelyo la-aan way ka jirtaa kooxaha nabaddiidka ah iyo waxyaalo kaloo ku saabsan xagga bicmusirka sababto ay tahay xadka wuu xiran yahay contraband badanna wuu soo galaa marka kolaba hadda maana garanin runtii arrintaa iyada waxaa kala sugnaa dawladda laakiin qofkii dilay horta wuxuu ahaa qof ku xadgudbay sharciga wadanka ninkaas shaqaalaha oo shabays haysana naftiisa u qoonsaday sidaan hore u sheegana waan u taxsiinay ehelidii uu ka dhintay intaas wey inta haddaan ka ogna laamaha amniga ee deegaankaasi maadaama ay goobta ay joogaan ay tahay xadka soomaaliya iyo kenya ma jiraan dhaqdhaqaaqyo loogu talagalay in amniga lagu sugo maadaama goobtu ay tahay goob mar walba laga filan karo in dhibaato ka dhici karto
ha dawdow waa runta goobta ayada dawladda laamaha amniga siday u kala yihiinba way ku sugan yihiin waxaa jooga ciidan aada u fara badan oo joogaan xadka iyo meelo badan oo xadka ka sokeeya oo ay ku jiraan qolada sirbaarka iyo qolada crimeka iyo booliiska caadiga iyo military intaba way joogaan ilaase kollaba ruux hadduu rabo inuu fal dambi u subiyo oo mujtamaca iska soo dhexgalo kolaba lama garan karo ma marka qaarkood sida hadda ay dhacday laakiin dawladda runtii xagga amniga aad bay u muujisay oo way ku way ku way ku sugan tahay deegaanka asaga
adigu maadaama tahay xildhibaanka deegaanka ciidamaduna haddii ay doonayaan inay howl galaan amaba ay hawshooda ka guulgaaraan waxaa sal u ah in ay iskaashi ka helaan shacabka deegaankaasi marka bulshada xiriir dhow mala leeyihiin ciidamada amniga si ay mar walba ugu wargeliyaan haddii ay arkaan amaba ay qayb uga qaataan iyaguna dhinaca sugidda amniga
walaal dawdo waa runta runta horta amniga sugitaankiisa waa waajib saaran shicibka shacabka degan wadanka odilbo iyo iyo dawladduba runtii markastana waan u sheegnay shacabka waxaan dhahnay wixii nabadda dhib u keeni karo waa inay la xiriiraan dawladda laamaheeda kale ah si macnaha looga hortago falalka kuwan oo kale ah inaysan u dhicin dawladda lafteedana arrintaasi way way ka hadashay waxaana jirtaa arrin ku saabsan in la ogaado qofka martida oo wadanka soo galay taasna waxay sababta ay tahay in la ogaado wixii markaa marti aho soo galay oo macnaha la arko inuu suubin rabaan wax nabadda dhib u keeno marka runtii wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysaa dawladda iyo iyo iyo shacabkaba laakiin dawda waxaan ku daray deegaankan hadda aan ku noolnahay dadaab ama deegaankan hadda gobolkan soomaalida ay ka deganta kenya oo noo distan dhibaatada weyn oo na saaran waxaa weeye xiritaanka xadka uu xiran yahay arrintaasoo u keentay burbur dhaqaale deegaamada foromandera ilaa iyo meesha u dambeyso kiunga sababto ay tahay in kasta oo dhibaatada ka jirta dawladda soomaaliyeed shacabka degan labada xad xadka dhexdiisa dhinaca soomaliya dhinaca kenya waxaa ka dhexeeya bs bicmuster iyo socdaal badan baa ka dhexeeya markii la yidhi xadkii waa la xirana arrintaa dhibaato badan bay ukeentay shacabka meesha degan waxayna keentay inay keento arrimo fara badan oo contraband iyo waxyaalo aan loo baahnayn inay wadanka kusoo galaan si aan sharci ahayn waxaan aaminsanahay arrinta dawladda inaan wax wakti badanna waan kala hadalnay haddana waxaan u baaqaynaa dawladda inay xad ka furto si macnaha socdaalka iyo beecmusirka u dhexeeya labada wadan uu u noqdo mid caadi ah sababta ay tahay soomaaliya dawlad ahaan inkastoo dhibaato nabadgelya iska jirto laakiin waxaan aaminsanahay labada shicib waxa u dhexeeya ma jiro socdaalka iyo beecmusirkan inuu furmo oo dadkana ay ay kala mistiraan oo kala faa'idaystaan codsiga marka intaasaan ku dara insha alla